magaalada garowe ee caasimadda dowlad goboleedka puntland ayaa lagu qabtay madasha la tashiga dadweynaha taas oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda maaliyadda puntland laguna soo bandhigayo miisaaniyadda dowlad goboleedka puntland ee laba kun shan iyo labaatan madasha la tashiga dadweynaha ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda puntland aqoon-yahano waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah iyadoona madaxda wasaaradda maaliyadda puntland ay bulshadu weydiiyeen su-aalo ku saabsan dakhliga miisaaniyadda iyo sida dowladdu u maareyso agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda puntland axmed jaamac ayaa faahfaahiyey muhiimadda ay leedahay in bulshada lagala tashto miisaaniyadda maamulka puntland la tashiga bulshada ama muwaadiniinta reer puntland ee lagala tashanayo miisaaniyadda dowladda puntland qorshaheeda laba kun labaatan iyo shan waxay u tahay wasaaradda maaliyadda iyo madaxda hogaaminaysaba iyo dowladda puntland guud ahaanba sharaf iyo wanaag ayay u tahay maxaa yeelay dhowr iyo labaatanka sano ay dowladda puntland jidhay waa markii kulankan oo ballaaran kow la qabto in bulshada loo soo bandhigo qorshaha miisaaniyadda dowladda puntland ay ka fulinayso deegaana dhanka kale wasiirka wasaaradda maaliyadda puntland maxamed faarax maxamuud ayaa sheegay in soo bandhigidda miisaaniyadda laba kun shan iyo labaatan ay muhiimadeed u tahay in bulshada reer puntland ay la socdaan halka ay ku baxdo miisaaniyadda
aanu ku soo bandhigayno miisaaniyadda sanadka laba kun labaatan iyo shan runtii waxaa aada iyo aada muhiim u ah in dadka ganacsatada ah iyo dadka reer puntlandba inay ogaadaan la socdaan miisaaniyadda sanad walba la soo gudbiyo iyo canshuurta laga qaado waxa ay ku baxdo madasha loogu magacdaray la tashiga dadweynaha ee lagu qabtay magaalada garoowe ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee wasaaradda maaliyadda puntland ee bulshada u soo bandhigto miisaaniyadda dowlad goboleedka puntland